jamciyatu manhaal ayaa waxa ay xaafadda dhagaxjebinta ee magaalada kismaayo ka dhagax dhigtay goobo cibaado dhowr jire hore ayay mashaariic kala duwan uga fulisay degmada kismaayo maantana waxay dhagax dhigtay goobo cibaado iyo madaaris diinta lagu baran doono waxaanay ka dhisaysaa mid ka mid a xaafadaha ku yaala degmada kismaayo oo aanan lahayn masaajid iyo madraso wax lagu barto taas oo ku cusub magaalada gaar ahaanna waa aagga dhagaxjebinta loo yaqaano oo dad badani ay degan yihiin qaar ka mid ah culimada degmada kismaayo iyo bulshada ku nool degmada kismaayo oo joogay munaasabadda lagu dhagax dhigayey goobaha cibaadada ayaa waxaa ay iyagu uga mahad celiyeen cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dhismaha goobahaasi cibaadada waxaan u mahad celinaynaa mashruucan hadda aan taagannahay ee masaajidka aan dhagax dhigayno marxuumkaas la baxay masaajidkaas inuu ilaahay sadaqadaa ka aqbalo sadaqadaa waxaan ilaahay ooga baryaynaa inuu ka aqbalo sadaqa jaariyaana ooga dhigo dembigiisana ku dhaafo iyo kii waalidkiiba gabadhaas dembigeedii iyo kii waalidkeedba uu alla ku dhaafo anigoo ku hadlaya magaca odayaashii xaafadda waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa jamciyatu manhal masaajidka ayna soo gaarsiisay ee maxaa la dhihi jiray ay rabto inay xaafadda ka dhisto wax badanaan baahi u qabnay oo maxaa la dhihi jiray ma garanayso meeshan xaafaddaani ay masaajid la-aan ahayd ummad badan baa ku nool oo islaam ah oo inay masaajidka helaan ay muhiim ahayd aad iyo aadaan runtii ugu faraxsannahay in maanta ayna soo gaarto culummadeeni ree kismaayo iyo maxaa la dhihi jiray jubbaland oo u waaweynaa ee saameynta ku lahaa iyo maxaa la dhihi jiray iyo jamcaddii waday masaajidka waday annagana waxaan rajaynaynaa inaan
dhanka kale injineerka dhisi doono goobaha cibaadada ee laga hirgelinaya xaafadda dhagax jebinta ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka warbixiyey qaybaha ay ka koobnaan doonaan dhismaha goobahaasi halkan waa masaajidkii layoutkiisii waa qaybtii hoose aasaaskiisa hoose masaajidka qaybtaan hore wuxuu noqon doonaa hadduu alle insha allah qaybta ragga ay ku tukadaan oo masallaha la yidhahdo salaada inta lagu tukada ah waxaa kaloo uu wataa masaajidka hadduu alle insha allah meel dumarka ay ku tukadaan oo qol dumarka masaajidka ku xiriirsan oo qayb dumar ah salaada ku tukadaan hadduu alle insha allah waxaa qolka dumarka la xidhiira qaybtii suuliyadooda iyo weysadooda hadduu alle insha allah isku xiran waxaa inoo xigoo kale xagga ragga markii la aado halkan waxaa noogu yaallo qaybta weysada ragga iyo suuliyadooda hadduu alle insha allah waxaa kaloo ku xiga qol noqon doona madaraso ama qol galaas macnaha qur-aanka lagu barto hadduu alle insha allah biidni illahi tacaala baari masaajidka wuxuu ka kooban yahay labaatan lagu dhuftay soddon hadduu alle insha allah biidni illahi tacaala baari